m الصلاaة والسلاaم عlى رasuuل الlahi slى الlه عlيه وsلم اllهma أkhrجna min ظulmaaت الwهم وأkrimna bnuur الfهم واftx عlayna bmacrifaة العilm xasن أkhlاaqna bاlxilm وsahil lna abwaaba fadlk وانshur عlayna min khaza'n رaxmatika ya أرxم الراaximiin dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lix iyo labaatanaad min suurati yuunus qaala allahu tacaala liladiina axsanuu اlxusnaa wasiyaada ilaa aakhiri laaya waxaa inoo soo dembeysay wallaahu yadcuu ilaa daari الsalaam ilaahay wuxuu ugu yeerayaa daarta la yidhaahdo daaru salaam oo jannada ah daarta faraxa ah wyahdi man yashaau ilaa siraaطin mustaqiim dadkii halkaa qaaday oo waddadaa lagu hanuuniyey diinul islaamka weeyaane abaalkoodii waa ka liladiina kuwii waxaa u ahaaday axsanuu wanaag sameeyeen alxusnaa tii wanaagga badnayd waa jannadii weeyaan liladiina kuwii waxaa u ahaaday axsanuu wanaag sameeyeen iimaan la yimaadeen camal saalixa la yimaadeen alxusnaa alxusnaa bay leeyihin alxusnaa waa jannadii weeyaan iyo waziyaada wasiyaadatun iyo dheeraad ziyaadadaas waxa weeyaan oo lagu fasiray annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim wejiga ilaahay oo wanaagsan inay arkaan oo ay fiiriyaan oo ay daawadaan weeye siyaadadu jannadii markii la geeyo allihii ay caabudayeen oo ay u soo cibaadaysanayeenna ilaahaas bay arkayaan ilaahaas bay arkayaan markaasaa iyagoo jannadii ku jira markii la yidhaahdo waxaa laydin siinayaa wax dheeraado ila ilaahu maxaaba naga maqan waxaan bahaysanaa waxaanoo barwaaqaaye turiiduuna shay-an asiidukum ma doonaysaan shay aan idiin siyaadiyo kaasay dhahayaan ilaahayow alam tubayid wujuuhana ma waadan wejiyaashayada caddayn alam tudkhilna aljanna ma waadan jannana gelin wa tunajiinaa min annaar naar ma waadan naga badbaadinoo naga dheerayn maxaaba naga maqan markaasaa ilaahay xijaabka intay iska faydo xijaabka intay ilaahay faydo ilaahay bay arkayaan markaasay jannadii ku jireenba waa halmaamaya ilaa wax ka weyn ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaalaa aragtidiisii bay ku raaxaysanayaan fayansowna annaciima idaa ra-uhu fayaa khusraana ahla alictizaali markay ilaahay arkaan nicmadiibayba iska halmaamayaan kale muctasiladaa diidan fayaa khusraana ahli lictizaali bayr walaa yarhaqu ziyaada marka ziyaadadaasi waa arrintaa dheeraadkaasi leeyihi walaa yarhaqu mana daboolayo wujuuhahum wejiyaashooda qatarun madow iyo boor iyo madow iyo cawl cawl qatarun waa maxay waxaa cawlka la yidhaahdo qofka markii doorsoon ku dhaco wejiga qofka isbedelo midabkiisa iska bedelo ahlu jannuhu dad balwaaqaysan weeye wejigooda waxaas ma leh walaa yarhaqu wujuuhahum qatarun madowgaasi dabooli maayo cawlkaasi ku dhici maayo walaa dillatun dillo iyo hawaan iyo dulli iyo liidashana wejigooda dabooli maayo ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljanna jannada asxaabteeda wey kuwa la saaxiibay hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyaan weligood baa joogayaan ka dhammaan mayso iyana ka gaboobi mayaan ka dhammaan mayaan adduunyada barwaaqadeedu way dhammaan allahuma ajcalnaa min ahli iljanna alkhaalidiina fiiha ilaahayna ku daro qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wladiina kuwa kasabus kasabuu kasbadeen asayi'aati xumaanyaal iyo macaasi jazaau sayi'atin sayi'o iyo xumaan abaalkeed bimilihaa baada markaas silay tawkiid ka dhigtay bimilihaa miluhaa iyadoo kale wey xumiday sameeyeen oo kale baa lagu abaalmarinaya haddaan ba la cafin oo sayi'ada qofka loo laalaabi maayo sida xasanaadka loogu laalaabayo ilaahay fadligiis wanaaggaa la timi sida lagugu laalaabayo sayi'ada qofka loo laalaabi maayo markaas jazaau sayi'atin bimilihaa bay ahaatay waxa weeyaan waa miluhaa wey iyadoo kale wey waa cadaalad qaala fi ljawhara fasayi'aatu cindahu bilmili wاlxasanaatu duucifat biاlfadli sayi'aadku ilaahay agtiisa waa mili waa iyadiioo kale xasanaadkana duucifat bilfadli fadli ilaahay iyo tafadul baa qofka loogu jibjibaaraya oo loogu waasicinaya wa tarhaquhum waxaa daboolaysa kuwa xumaha la yimi dillatun hawaan iyo liidasho iyo dulli maa lahum umana ahaan min allaahi ilaahay xaggiisa min caasimin mid ilaaliya oo carada ilaahay ka ilaaliya oo cadaabka ilaahay ka ilaaliya oo ciqaabka ilaahay ka badbaasha kaannamaa waaba iyadoo uqshiyad la daboolay wujuuhuhum wejiyaashooda lagu daboolay qidaca gaballo jaamaho gaballo qidacdaasoo min alleyl hameen xaggii ka ahaada leylkaasoo mudlima qidacan min alleyl gaballo oo min alleyli ka ahaaday mudliman xaaluu yahay leylkaba ka xaale leylkaas mid mugdi ah habeenka gaballada niska dambe ama aakhirka saacadba saacadda ka dambaysa kasii mugdi badan tahay kuwaas waxaa moodaa wejiyadooda saacadaha mugdiga badnaayoo hameenka oo kale baa wejigooda moodaa nuur ma leh farxad ma leh dulli iyo waxaa ka muuqata liidasho iyo madow iyo xumaan baa wejigooda ka muuqata marka habeenkaasaa la yaqaanaayo haddaa habeenkaas soo jeedi mugdiga waxa weeyaan gaballo iyo qidcooyin iyo saacado hameen ah mudliman xaalu yahay leelkaasi mid mugdiya ayaaba wadaa wejiyadooda ulaa'ika kuwaasina asxaabu naari naarta asxaabteeda weeyaan hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduun kuwa ku waaraya wey iimaan la-aan bay ku dhinteen mar hadday ku waareen waa ahlu naar weeyaan ilaahu naga badbaadi kuwaasna halkaasaa la dhigay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ilaa waa maalinkaas labada wejiyadooda dadka kala duwan qofku wuxuu ku sugan yahay wejigiisaa laga arkaya laga akhrisanaya yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh sidaa weeyaan tafaasiishiina aayadaha ka dambeeya lagu sii sheegay fa ama aladiina byadat wujuuhum iyo aayadda ka kusi xigtay wa yowma wadkur xus yowma maalin naxshuruhum aanu soo xashrinayno labadee kulligood fariiqii fiicnaa oo wejigoodu nuurayey iyo fariiqii xumaa oo sayi-aadka la yimid jamiican xaalayihiin uma intaa ka bacdi naquulu waxaanu u leenahay liladiina kuwii ashrakuu sharig yeelay waxaanu u leenahay makaanakum kobti naas laazima makaanakum ficilkiibaa meesha kuwa xadfane ilzamuu makaanakum martiinaa laazima kama dhaqaaqi kadhaan qof la ciqaabayo hadda binu aadamka xataa ciqaabay hadday dha halkaa cagaha kama qaadi kadhib dhibaatay ku tahy waxaa la dhahayaa kuwii dembiga la yimid makaanaku barteennaa laazima antum antumtaan waxaa lagu adkaynayaa antum kaloo meesha ku idmaaran oo ficilkaa hore aan soo qadarnay meesha ugu jidha ilzamuu antum makaanakum antumtaa dee lama muujiyo ilaa ilzamuu baa layidhi laazima makaankiinaan antum idinka iyo wa shurakaa'ukum shurakadiinnii aad ilaahay ugu soo shariig yeesheen labadiinnuba laazima bartaa kama dhaqaaqi kadhaan fazayalnaa waan kala soocnay baynahum dhexdooda baynahum waa kuwe kuwaas gaalnimada iyo shirkiga la yimid iyo kuwii iimaanka la yimid labadaa qolo waa kala socnay fazayalnaa baynahum waanu kala socnay wey oo mu'miniintiina meel gaara loo soocay gaaladiina meel gaara loo soocay sidii aayadda qur-aanka ahayd wamtaazu lyowm ayuha almujrimuun dhinac istaagaba leeyahay mujrimiin yahay kuwii gaalada aha ka dhex baxa muminiinta sidaasoo kale wey wamtaazu lyowm saasoo kale fazayalnaa waa tafsiirkaas tafsiir kale waxa weeyaan fazayalnaa waa kala saarna oo kala fogeynay baynahum iyaga laftooda gaaladii iyo waxay caabudayeenoo shurakadooda ahaa baan kala fogeynay oo waxa weeye itabara aladiina tubicuu min aladiina tabacuu oo kale yaa markay qolaba qole ka beri noqoto wixii iyagii sidii loo kala saaray oo kale wey waqaala shurakaauhum shurakadoodii waxay dheheen asnaamtii iyo kuwii la caabudayey baa hadlaya oo ilaahay sukada ay caabudayeen waxay dhaheen maa kuntum maydnaan ahaan jirin gaaladii caabudi jidhay la hadlayaan iyaanaa hanaga tacbuduuna kuwana soo caabuda hannagana maydnaan soo caabudi jirin waa ka beri noqdeen wey waa tii hadeer ilaahay baa hadal baa lagu abuurayaa wixii aan hadli karin ay caabudayeen dhagax iyo dhir iyo waxay ahaayeenba war hannagow maa kuntum iyaana tacbuduun annagana maydnaan soo caabudi jir oo waa maxay annagu maba aanu dareemi karin inaadna caabudaysaan ma dhagax baa wax dareemaya annagu miyaan idinla hadalno oo idin nirina soo caabudo oo amar idin siina mada annagu idin maanaan dhihina soo caabudo namaynaan soo caabudin sidaa markay dhacday laayad kalea lagu sheega markay cadaabka arkaan wataqadacat bihim lasbaabu asbaabtii iyo wixii oo dhan baa yaa kala go-aysa shurakadii baaba sidaa dhahayaba cid kastoo ilaahay sukadii la caabuday xataa malaa'ig hadday caabudeen iyo awliye hadday caabudeen iyo hadday binu aadam caabudeen iyo hadday saalix caabudeen iyo hadday jamaadaad caabudeen waa iyada aayadda qur-aanka kale lagu sheegado lagu tilmaamay maa qultu lahum ilaa maa amartanii bih oo ahaa an icbudu llaha rabbii wa rabbakum taasina wataa sidaa markii la sheegay fakafaa billaahi shurakadii baa weli hadlaysa kuwii la caabudi jiray maxaa dhirya dhagix fakafaa billaahi ilaahay baa ku filan baynanaa hanaga iyo wa baynakum idinka shahiidan mayaa fakafaa billaahi ilaahay baa kaafi oo ku filan kafaada baa faacilkeeda baadaasaa laskaga daraa shahiidan markhaanti ahaan xaaluya ilaahay baynanaa annaga oo kuwii wax caabuday ee kuwii la soo caabuday oo dhirya dhagaxii ka mid yihiin iyo wa baynakum idinka wax soo caabuday oo dadkii iyo wixii ahaydeenba ilaahay baa markhaanti noogu fir in kunnaa in hushaaniye kunnaa annagu waxaan ahayn bay dhahayaan kuwii la caabudi jiray can cibaadatikum cibaadadiinna laaafiliin laaafiliin mar haddii laam lagu daray taa horena waxa wey intaasi mukhafafatun min ahaqiilati inuu shaaniya kunna can cibaadatikum laaafiliin cibaadadiinna annagu maba ogeyn haafiliin baan ka ahayn wax maana arkayn waxnaan maqlayn wax maanan garanayn dhir iyo dhagax iyo wax la mid aan ahayn ruux iyo naf maanan lahayn waa kaas ilaahay wuxuu yidhi hunaalika halkaas hunaalikada waxaa loo isticmaalaa makaankaas haddase waxaa loo soo cariyeysay zamankii hunaalika waktigaas baa bay tabaluu ay jirabaysaa kullu nafsin naf dhammaanteed maa aslafad waxay soo hormarsatay naf kasta waxay soo hormarsatay bay taxaamaysaa ay jirabaysaa horta bal gadaal iskugu noqoo maxaa soo samaysay iyadii baa isjirabaysa khayr maxaa la timid shar maxaa la timid waay tablu hunaalika halkaas waktigaas isaga ah bay tabaluu taduuquna waa lagu fasiraa dhadhaminaysaa kullu nafsin naf dhammaanteed ma aslafat waxay soo hormarsatay waxaa kaloo lagu fasiraa hunaalika waktigaas bay tabaluu taclamu ogaanaysaa kullu nafsin naf dhammaanteed maa aslafat faasirtu waa badanta warudduu waa la celiyey iyagii khalaa'iqdii ila allaahi ilaahay intii ka ah ayaa loo celiyey mowlaahum mowlahoodii baa loo celiyey naasirkoodii mowliha ka sifee mowlihii alxaqi ee xaq ahaa wax kaloy caabudayeen baa jiro aan xaq ahayn oo baadilee allihii xaqa ahaa xaggiisa baa loo naqay oo loo celiyey abaalmarin bay halkaa ka helayaan wadalla waxaa ka dhumay kuwii wax caabudi jiray oo macnaha gaaladii asnaamta caabudi jirdhay ilaahay kayrka caabudi jiray canhum xaggooda waxaa ka dhumay maabaa ka dhumay kaanu ay ahaan jireen yaftaruuna kuwo iftiroodoo ay dhihi jireen waa noo shafeecayeen war wixii aawo war waxaan caabudayna aawo wixiiba abwaayayaanba wixii bayba raadraadinayan wixiiba ka dhumaba qul waxaa dhahdaan nabiy llaahi maxamedo calayhi asalaatu wasalaam intaasoo qul baa halkaan la keenayaa sideed su-aalood baa halkan isku xigta sideeddaa su-aalood jawaabahoodii baa ku daba yaal toddoba ka mid a markaasaa waxaa la tusayaa dalaa-isha iyo adilada ilaahay waxdaaniyadiisa tusinaysa su-aalaha la weydiinayaa shan ka mida iyagu ka jawaabayaan laba ka midana nebigaa ka jawaabayo ilaahay baa inta jawaabta nebiga bara calayhi salaatu wasalaam bitacliimillaahi iyaahu baridda ilaahay nebiga baray buu nebigu kaga jawaabaya mid ka midana lagama jawaabayo waa midda sideedaad shan lagu daray labo toddoba midda sideedaad jawaabteedu waaba iska muuqataa waana midda u dambaysa sidaa ula soco qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam man yarsuqukum waryaa idin arsaaqa idinka arsaaqa min asamaa'i samada xaggeeda iyo walarda ardada xaggeeda samada yaa arsaaqda ka keena rasaaqdu roobkaanay ku xidhanta roobka yaa cirka ka keena markii roobku yimaadana arsaaqda kale dhulka yaa dalaga iyo dhirta iyo ma garanaysaa raashinka iyo daaqa ka soo saara amman kumaa yamliku milkiyah oo iska leh assamca maqalka iyo wal absaara aragyaalka aragyaalkiinaan hadda a wax ku arkaysaan iyo maqalkaan a wax ku maqlaysaan waryaa iska leh hebel baana siiye maya dhihi karaa dowlad hebel bay dhihi karaan waa iska leh waryaa iska leh maqalkaan iyo araggaan yaa iska leh yaa milkisan haddii laydinka qaado dhaga-la-aan idinku dhacdo ama indhala-aan idinku dhacdo yaa awoodi kara inuu idiin soo celiyo yaa awoodi kara inuu idiin soo celiyo oo waxay ka dhigan tahay aayaddii kale oo ahayd qusha ku jidho qul ara'aytum in akhada allaahu samcakum wa absaarakum oo kale suurat lancaam su-aal kale wey waman kumaa yukhriju soo saara alxaya mid nool soo saara min almayiti mid mayda oo dhimaada ka soo dhex saara wax dhintay yaa ka dhex yaa wax dhintay yaa ka soo saara wax nool waxaan nolol ku jirin yaa ka soo dhex saara oo ka abuura wax nool wa yukhriju yaa soo saara almayita mid meydana yaa ka soo saara min alxayi mid nool mid noolna yaa ka soo dhex saara mid meyd ah tii hore wax nool yaa soo saara oo wax dhintay ka soo saara maalan insaanka bini aadamka qofku markuu dhalanayo ilmuhu waa wax nool yaa laga soo saara wax dhimaad ahaa meni aan naf lahayn baa laga abuura yaa ka abuuray shimbiruhu waa kan iyagoo ordaya nool ukun aan naf ku jirin baa laga soo dhex saara waayo sumbulka iyo sabuulkan beerta baxay oo wax nool ah wax meydoo kalaayoo xabad firiyo raashina iyo islaax iyo abuur meesh la geshay baa laga soo saara mu'minka qofka mu'minkaa intaasu macni leedahay baa la la soo saarayaaba mid meyd ah mid gaal ah mu'min gaal baa wuxuu dhalayaa mid mu'mina taasi wa taas iyo intaa cagsigeed wayukhrijulmayita min alxayina waa intaa cagsigeed mu'minkiibaa gaal dhalaya nudfadii awal iyada qof nool laga abuuray qofkii laftiisibaa nudfo laga soo saaraya waa intii cagsigeed adduunkao dhan baa saas ahba ashyaada ilaahay awooddiis arrimaha yaa maamulaya oo sameeya waman kumaa yudabbiru lamra amarka kala maamulaya kala tadbiirinaya khalaa'iqdoo dhan yaa haya maamulaya fasayaquuluuna waay dhahay waxay dhihi doonaan intaasoo su-aaloodba jawaabtooda waxay dhihi doonaan allah ilaahay ilaahay baa cir iyo dhul naga arsaaqa ilaahay baa samciga iyo absaarta iska leh milkisan ilaahay baa kan nool ka soo saara mid meyda iyo sidaa cagsigeed ilaahay baa khalaa'iqda maamulaya yudabbiru lamra fasayaquuluuna allah bay dhahaya dee meel kale ay sheegi karaan wa cid kale maba magacaabi karaan arrin la diidi karo qofku inkiri karabaysan ahayn waa iska caddahay cidda leh faqul waxaa dhahdaa falaa tattaquuna war ma waydaan dhowrsanayno cabsanaynin oo ilaahay ka yaabayn marka allahaas ah qidheen maxaydnaan la caabudaynin oo waxyaalo kale iyo bele kale u caabudaysa fadaalikum kiinaas ashyaadaa waaweyn oo hadda la soo sheegay yaa kan samaynaya allahu ilaahay wey rabbukum rabbigii wey rabbigii alxaqu rabbigaa ka sifee xaq aha allahaas wey kan xaq ah ee famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaq dabadi ahaaday ila adalaal baadinimo mooyaane xaqi waa cadyahaye bal xaq dabadiis maxaa ka dambeeyo aan baadinimo aan ahayn baadinimaa ka dambaysa allahaasaa xaqa wixii ka dambeeya oo ay la caabudaan waa baadi xaqa dabadiisa ma ahaanin ila dalaal mooyaane fa annaa xaggeebaa tusrafuuna laydiin sarfinayaayo laydinka iilayaa ilaahay cibaadadiisoo la idinku iilayaa cidaan mudan inaa caabudaan waxaan abuuri karin waxaan arsaaqi karin waxaan noolayn karin waxna aan dili karin ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaas sidee hadde kadaalika kamaa xaqa wa habata sida sugnaatay ee dhab noqotay oo ah ana alxaqa laysa bacdahu ila dalaal kadalika sidaas xaqa dabadiis aysan u ahayn ilaa baadinimo mooyaane dalaal mooyaane sida taas u sugnaatay bay xaqad u sugnaatay saasoo kale xaqad u sugnaatay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa cala aladiina kuwii dushoodeena ku dul sugnaatay fasaquu faasiqnimo sameeyey waa faasiqiinti ficilkii baa la cabiraya cala aladiina fasaquu oo kelimadaasi maxay tahy kuwii faasiqoobay dushooda saasoo kale kelimadii ugu dul sugnaatay kelimaddu waa kelimadii ahayd laamla'anna jahannama buuxiyeen oo buuxiyeen jahannama ka buuxiyeen weeye kuwaas gaalada iyo faasiqiinta sidaasoo kale ugu dul sugnaatay faasiqiinta ama waxaa la yidhi kelimaddu waa midaanoo kadaalika sidaas bay xaqad kelimatu rabbika cala aladiina fasaquu ugu dul sugnaato kelimaddu waxaa weeye anahum laa yuminuun oo waxaa ka bedeshaa kelimatu rabbika saasay u sugnaatay annahum laa yu'minuuna inaysan iyagu rumaynayn taasaa sugnaatay wey marna waxdaaniyada ilaahay iyo rasuulka risaaladiisa inaysan rumaynayn calayhi salaatu wasalaam darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab